munaasabada daafurka xarunta shirkada caalamiga ee makita ee magaalada muqdisho welibaa ku qayb galay xildhibaan ku tirsan baarlamaanka soomaaliya mas-uuliyiin ku dareerta hay-ada dowladda ganacsata aqoon-yahano iyo marti sharaf kale shirkada makita oo shirkad laguleeyay wadanka jabaan oo in badan iyo ka shaqeeyase wadamada caalamka jaweyba hasaarase qalab lan adeegsadow dhismayaalka minata iyo xafiisyada ankoreen injineer cabdixakiid maxamed oo gudoomiyaha shirkada makita iyo sharaxaad kubi ujeedka lagu leeya xaruntan cusub ee shirkadda inaan daafurno shirkadda makita oo ay distribuutor soomaaliya uga tahay rersi general trading company taasoo ka jirta muqdisho hargeysa boosaaso gaalkacyo garoowe beledweyne lascaanood buuhoodle intaasoo meelood bay ka shaqaysaa shirkadda rersi general trading company dhammaantoodna waxaad ka heli kartaa agabyada makiita ay soo saarto shirkaddaasoo jirtay muddo boqol sano ka badan shirkadda waxyaaba ay soo saartaa waa laba nooc isugu jiraan qalabka ay soo saarto kuwa xarhkale iyo kuwa aan xarhka lahayn oo ku shaqeeya bayteriga la yidhaahdo lithium ion labadaa qaybood bay soo saartaa shirkaddu qaybta bayteriga leh waxaa loo isticmaali karaa agabka dhammaantii hal bayteri oo ka mid a ayaad dhammaantii u isticmaali kartaa sidoo kale qaybta bayteri ku shaqaysa waxay shirkaddu gaadhsiisay ilaa saddex boqol oo brodhakti oo ku shaqeeya bayteri shirkaddu soomaaliya wey alaabta waa duway baa laga soo gadan jiray si qaab ritail ay nagu soo gaari jirtay laakiin hadda waxay tahay gacantii koowaad ahaan bay nagu soo gaadhaysaa waxaana ay fursad u tahay dadyowga ka shaqaysta ee ka sii iibiya inay ku helaan qiimo macquula oo qiimihii dubay iyo ka jaban sidoo kale qiimaha si ay ugu sii helaan dadka farsamayaqaanaduna qiimo kaa ka yar waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan dheernahay hadda shirkadaha kale waxay noqon doontaa inaan ku soo kordhinnay in shirkaddu ay ku dayactirayso qalabka marka uu kaa soo hallaabo ama kaa xumaado in si wanaagsan lagugu dayactirayo oo halkaad mashiin cusub iibsan lahayd qaybta ama agabka kaa xumaada keliya laguu beddelayo oo mid cusub uu si mid cusub oo kale haddana mar kale kuugu shaqayn doono insha allah dhinaga kale waxaana kumid ah xubnooga shaldubanaye ee ku qayb galay munaasabada ayaa ku hadleen in shirkadun iyo kuwaytay wakhti la baahnayo oona ka dheerdeen inay qayb ku qaada doonta dhismooyinka shalduban ee dalka dhallinyaradeenu shaqay ka helaysaa iyo aqoon wax kasta oo dhallinyaradu ay ka shaqaysana waxay noqonayaan wax waddanka macno fiican ugu fadhiya dowladdana waxaan leenahay insha allahu sida hala dhiirigeliyo annaga ganacsataan waa soo dhaweynaynaa rugta ganacsigana waxaa farxad u ah runtii in habeen walba ama asbuucyo walba la furo kabani soomaaliyeed oo ganacsataa oo ganacsatada ku soo biira marka maanta qalabkan iyo la keenay oo runtii waddanka jabaan oo ku calaamadsan inuu yahay waddan alaabtiisa iyo wuxuu soo saarku quality ay leedahay cidda ganacsigan iyo hal abuurkan samaysay waa dee shirkad ay hogaaminayaan ay leeyihiin ay ka shaqaynayaan dhallinyaro soomaaliyeed oo u baahan in ay xukuumaddu ahmiyad siiso environment ay ku shaqeeyaan u abuurto shuruuc iyo dee waxaa weeye dowlad sideedaba shaqaday qabataa waxaa weeye private sectorka ayay u tahay garab hadday dibadda tahay hadday dalka tahayba ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay xildhibaan gobson iyo senator leyla oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya
intaa waxaa maxay ahayday aan ku faraxsanahay oo caawa in aan arko dhallinyaro soomaaliyeed oo maxay hayday waddankoodii inay maal gashadaan ama ay wax ka beddelaan ku tamaniyey oo halkan soo gaadhsiiyey aad baan ugu faraxsanahay sida la sheegay boqol iyo sagaal sano ayay jirtaa shirkaddani intaasna waddankeena maysan soo gaadhin waxaan ku faraxsanahay maanta inay waddankeena soo gaadhay oo manaaficeedana aynu qaadan doonno haddii allahu yidhaaho in wax soo saarka waddankana ay qayb ka qaadan doonto makiita waxaan leenahay soo dhowow kambaniga waxaan barniy bogaadinaan u dirayaa in ay dhallinyaradii keenay ay barteen in soomaaliya oo burbur badan iyo dhibaato badan ay kasoo gudubtay in kambani brand ah inay inoo imaadaan waxay macno badan ay u samaynaysaa waxa weeyaan ganacsatooyinka in dowlad iyo shacab dhisanna ay noqonanana waxay macno badan u samaynaysaa waa ganacsatada ganacsatadu dalka iyo dadka inay dhisaanna waxa weeyaan soomaaliya oo jilbaheeda ku taagan tahay waddooyinka dembe waliba magaalada muqdisho ee caasimada dalka kabadada hayana xarumo iyo leeyeen shirkada ka shaqeeya oo arrimo dhismayaalka shalduwan taasna ay qayb ku eto horumarada ku jira dalka